daanduray aad baad umahadsan tahay waxaa hadda soo gabagaboobay khudbadahii mas-uuliyiinta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo wafudii beesha caalamka ka socotay waxaa halkaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa sidoo kale ka jeediyey madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada jubbaland puntland koonfur galbeed iyo madaxweyne ku-xigeenka ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo madaxweynaha la caleemo saare ee axmed ducaale gelle xaaf ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kale khudbada ka jeediyey wafuudii ka socotay beesha caalamka uu ugu horeeyey wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya michael keatin wakiilka midooda yurub safiirka dowladda etoobiya ee dalka soomaaliya safiirka dowladda jabuuti ee soomaaliya wakiilka midooda africa mas-uuliyiinta dhammaan waxay khudbadahooda ku khutameen hambalyada caleemasaarka madaxweynaha inkastoo mas-uuliyiinta qaarkood ay taataabanayeen arrimo ay kamid yihiin ammaanka iyo xalinta khilaafaadka ka dhex oogan ahlu sunna iyo galmudug sidii xal waara looga gaari lahaa madaxweynaha dowladda federaalk aad buu arrintaa ugu dheeraaday waxaa sidoo kale dib u heshiisiinta iyo nabadeynta ka hadlay arrimaha dadka wada degan gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka ee puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo sheegay in madaxweynaha cusub ee galmudug uu ka filayo in si nabada gaalkacyo dadku ay ugu wada noolaadaan iyo deegaanada kale ee gobolku ay oda wadaagta ka yihiin isagoo oo ka dalbaday in si deg dega wax looga qabto arrimo miyiga gobolka ka taagan oo muddooyinkii ugu dambeeyey bilal dadka labada dhinac kasoo kala jeeda ay aana qabiil isugu dilayeen iyo in la furo wadada laamiga ah ee ku xirantay dagaalkii dabayaaqadii sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ka dhacay gaalkacyo waa gartay dhinaca amniga markaad fiiriso maxaad noogu sheegi karaysaa iyo sida loo sugay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa midooda africa ayaa si wada jira u sugaya amniga waxaa dhammaan la hakiya daandurayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee magaalada cadaado haddii ay noqon lahaayeen kuwa ka yimaada gobolada koonfurta gaar ahaan hiiraan iyo shabeellooyinka iyo kuwa ka imaanaya gobolka mudug iyo qaybo kale ee gobolada puntland ee nugaal iyo bariba waxaa dhammaan la hakiya gaadiidkii xamuulka ahaa iyo isu socodkii gaadiidka oo dhan waxaa sidoo kale howlgallo ciidamada ay si shaksi shaksi iyo baaris uga wadeen xaafadaha gudahooda ee magaalada cadaado si loo xaqiijiyo ammaanka mas-uuliyiinta xafladda caleemasaarka kasoo qeybgalaysay inta ay goobta ku sugan yihiin in amniga la adkeeyo ciidamo wada jira oo kuwa midooda africa amison iyo kuwa dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si wada jira u sugaya amniga xaaladda ammaankuna aad bay u wanaagsaneed ma jirin wax khalkhal amni ah oo ka dhacay degmada cadaado cabdiwaaxid maadaama wufuud badan ay soo gaareen magaalada cadaado sidee u arkaan shacabka reer galmudug dareenkooda siduu yahay ku aadan arrintaasi iyo weliba caleemasaarka aad bay dadku usoo dhaweynayeen inkastoo xafladda wejigeedii labaad loo ballamay daandurayo caawa maadaama hadda ay tahay xilli ramadaana lagu guda jiro dadkuna ay aada isaga daalanayeen waktiguna uu dheeraaday xilli galaba lasoo gabagabeeyey wejiga labaad ayaa loo ballamay oo ah in caawa la qabto xafladda caleemasaarka oo mas-uuliyiinta iyaguna ka qaybgeli doonaan bulshada aad bay usoo dhaweynayaan mas-uuliyiin intaa la eg tiradooda oo hal mar isugu timid magaalada cadaado dareenka ay ka qabeen wuxuu ahaa in ay aada usoo dhaweeyeen kuna faraxsan yihiin habka iyo nidaamka ay u dhacday maanta xafladda caleemasaarka qeybteedii hore